waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maamulka jubbaland ayaa noqday maamul goboleedkii ugu horeeyey ee ku dhawaaqa inuu soo dhammaystiray doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub iyadoona wax ka yar muddo toddobaad iminka inaga xigto xilligii loo asteeyey inay dhacdo doorashada madaxweyne ee soomaaliya oo ah soddonka bisha nofembar aynu ku guda jirno doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee jubbaland oo soo bilaabatay sideedii bisha nofembar ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo iyadana xaflad aad u heersanaysa loo qabtay gebagabaynta oo ay ka qaybgaleen madax aad u fara badan oo ku jiro wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya doorashada ayaa intii ay socotay waxaa lagu doortay ilaa iyo saddex afartan xildhibaan kuwaasoo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee soomaaliya waxaana xusid mudan in xildhibaanada aqalka hoose ee cusub toddobiyo toban ka mida ay yihiin xildhibaanadii wakhtigoodu dhammaaday kuwaasi oo dib u helay kuraastoodii xildhibaannimo kursiga xildhibaannimada aqalka hoose ku cusub ilaa iyo lix iyo labaatan mudane tirada haweenka ee ku soo baxay aqalka hoose ee baarlamaanka ee laga soo doortay jubbaland ayaa dhan ilaa iyo toban haweena waxaana afar ka mid ay ahaayeen xildhibaanadii hore sida maryan aways jaamac oo sidoo kale iyadu soo noqotay wasiirka arrimaha qoyska dowladda kumeel gaarka ahayd luul cabdi aadan iyo saaro jaamac qorsheel ayaana ka mid ah xildhibaanada dhanka haweenka ee dib u hantay xilkoodii xildhibaannimo mar kale dhinaca ragga helay mar kale ku sugoodii xildhibaannimo ayaa waxaa ka mid ah cabdirashiid maxamed xidig cismaan libaax ibraahim iyo cabdiraxmaan xirsi cabdiraxmaan dheere oo sidoo kale wasiir ku-xigeen iyo sidoo kale wasiiru dowlyaalka dowladda federaalka iminka wakhtigeedu dhammaaday kuraasta saddex iyo afartanka xildhibaan ee ka soo galay maamul goboleedka jubbaland ayaa waxaa ka horeeyey ilaa iyo siddeed xildhibaan oo sanadka aqalka sare iyagu ka soo galay kuwaasoo hal ruux oo keliya haweenay ka ahayd waxaana xildhibaanada aqalka sare u matelaya jubbaland ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag sidoo kale iftiin xasan baasto ayaa ku jira maamulka aqalka sare ee ka soo baxay jubbaland kaasoo ah siyaasi caan ka noqday jubbooyinka xiliyadii dambe aqalka sare ee sanadka waxaa ku jirta hal haween oo keliya halka toddobada xubnood oo kale ay rag yihiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland axmed ismaaciil ayaa si weyn u soo dhoweeyey in jubbaland ay soo gebagabaysay doorashadii labada aqal isagoona xusay in maamulada dalku ay tahay inay ku daydaan maamulka jubbaland iyadoo amnigan ciidamada amnigu khayr allah siiye ay sugayeen annagana guddiga doorashada haddaan ahay oo anigu guddoomiyahan u ahay sida si wanaagsan oo aan marna la ilaawi karin ayuu barnaamijku inoogu dhacay wax dhiba iyo wax kale iyo midna ma jirin waxaan rajaynaya insha allahu doorashooyinka kale oo dhiman oo dowlad goboleedyada inay iyaga laftoodu insha allahu sidaas ay ugu dhici doonto ayna ku daran doonaan ay ku dayan doonaan jubbaland inkastoo uu guddoomiyihii muujiyey iididiilo hawsha adag ee u soo dhammaatay misena waxaa jira eedeemo iyo musuq ay sheeganayaan dadka qaar tusaale wasiirka warshadaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim ayaa laga joojiyey inuu tartamo markii guddiga doorashadu ay ku eedeeyeen inuu hareer maray sharciga doorashada sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga xusi karo doorashadii labada aqal ee xildhibaanada ka soo galay jubbaland ayaa waxaa ka mid ah in brofesor maxamed cabdi gaandi oo ah siyaasi caana islamarkaana wasiirkii gaashaandhiga ka soo noqday dowladdii kumeel gaarka ahayd in looga guulaystay ka mid noqoshada aqalka sare oo uu u tartamay xildhibaano mudanayaal iyo marwooyin haddii aad ii ogolaataan oo aad isiisaan kalsoonidiinna waxaan rajaynayaa oo aan rabaa in aan ka qayb qaato kow dhammaystir dibuhoysisiin dhaba in ay ka dhex dhacdo dadka soomaaliyeed ee ku nool jubbooyinka marka haddii aan taa ku guulaysanayna inaan u gudubno dadka soomaaliyeed ee kaleeto inaan gacan siino si dibuhoysisiin dhab ah oo nabadeed ay dalka soomaalida guud ahaan ooga dhacdo laakiin xildhibaankan hore ayaa waxaa afartan cod kaga guulaystay musharaxa uu kula loolamay kursigaasi ee ah axmed xaashi maxamuud isagoona helay lix iyo labaatan cod oo keliya hase yeeshee rogcadaagan lagu xusuusto aasaasihii dowlad goboleedkii azaniya ayaa mar kale difaacday kursigiisii baarlamaanka ee aqalka hoose isagoona ku guulaystay in mar kale uu noqdo xildhibaan hadda jubbaland waxay si rasmiya usoo dhammaystirtay guud ahaanba xubnihii labada aqal u mateli lahaa dowladda cusub ee la filayo in guddoonkiisa baarlamaanka iyo midka madaxweynuhu ay dhacdo inta uusan dhammaan sannadan walow isbeddel uu ku imaan karo jadwalka horey loo dejiyey sida dhowr jeer ee hore dhacday haddana waxyaabaha laga filan karo oo isbeddel ah baarlamankan cusub ayaan waxaan weydiiyey xildhibaanad maryan aweys jaamac oo ka mid noqotay baarlamaanka cusub ee iminka ka soo baxay jubbaland waxaanay ka mid tahay tirada toddobiyo tobanka xubnood ee dib u helay xubnimadoodii baarlamaanka cusub baarlamaankan wuxuu baarlamaanadii hore uga duwan yahay baarlamaanadii hore waa tii ay soo xuli jireen odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta tan marka waxay ahayd doorashadan waxay ahayd in ay soo dooranayeen xubinta baarlamaanka konton iyo kow xubnood oo ergo ah kuwaasaa marka doorkoodii ahaa inay soo doortaan qofka noqonayo xildhibaanka beesha waata adiga iminka dibaa usoo laabatay kamarinaways ahaan horey wasiir ayaa markaa usoo noqotay oo dhanka haweenka iminka maxaad is leedahay in waa kusoo kordhin kartiin baarlamaanka cusub oo isbedelo waxaad og tahay in baarlamaankii hore isqaqabsi iyo arrimo markaasi kushubasho iyo markaa lagu eedeynayey musuq maasuqi inay markaa dhan uxaglinayeen iminka maxaad ka bedeli kartiin aad is leedahay siyaasadii hore loo aqoon jiray baarlamaanka
runtii cabdiyo howsha way socotaa waxyaabahana waxaad og tahay waddanka inuu dhibaato wakti badan uu kusoo jiray waxyaabaha xunxun ama qaladaadka yaryar ee jira ma ahan kuwo hadda maanta iyo beri laga go-aan gaari kara habeenteeda marba tallaaba la gaaraya shalayto waxaa la joogay xilli ah in four pointy five ay dadku wax ku dooranayeen maantana ay arrintu noqotay in dowlad goboleedeen laga soo jeedo marka waxaan u malaysaa in dhibaatooyinkii dhici jira inaan tallaabo hore aan uga sii qaadnay oo hadda aan u gudbi doono dad markaa kasoo jeeda deegaanadii laga soo doortay ama ku xisaabtamaya in ay fuliyaan ballamada ay ka qaadeen ama ay sameeyeen xilligii ay tartamayeen inay bulshadii u qabtaan maadaama wadankii dib u dhis u baahan yahay wakti badan wadankii dagaalo iyo amnidare ay ka jirtay marka runtii waa jirtaa in qaladaadyo badan ay jiraan laakiin ficitaankana ma noqon karo wax ama minut ama ama saacad lagu dhamayn karo waa in mar walbaba adkeysi badan loo loo sameeya ama la yeeshaa si looga gudbo dhibaatooyinka aad sheegay cabdulaahi maxamed aadan shaacir iyo sagal cabdirasaaq biixi ayaa ka mid ah tirada yar ee qurbad joogta ay ku leeyihiin baarlamankan cusub ee la doortay waxaana xusid mudan inay tartan adag ay kala kulmeen xubnihii ay la tartamayeen oo aanay si fudud ku soo bixin tusaale sagal biixi oo ka mid ah qurbad joogta sannado badan iyadoo deganay dalka kanada waxay noqotay gabadha tobnaad ee xildhibaanada cusub ee aqalka hoose jubbaland ka soo galay waxaana ay wareegga labaad ay isla gaareen musharaxad nicimo bishaar axmed oo ay uga adkaatay markii dambe saddexood oo waxaanay ka hadashay dareenkeeda guushaasi kadib runtiina maantayta wixii meeshaan ka dhacay waxay ahayd dimuqraadiyaddii sidii ugu dhoweyd oo la samayn karay way ku mahadsan yihiin dadkii ka soo qayb galay iyo dadkii qabanqaabiyey iyo miidiyaha iyo security-ga oo amniga aad u sugay iyo dadkii codeeyey inta ii codaysay intaan ii codaynba aad bay u mahadsan yihiin waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa inuu naga dhigo kuwii xilkaan iga dhigo haddaanaa isku soo haray sidii loo badnaabaan badnaantii ku tegey marka haddaanaa ku soo haray inuu ilaahay iga dhigo qofkii xilkan sida loo baahan yahay oo cadaalad ah oo ammaano ah oo maxaan ku dhahaay hufnaana u gudata adinkana faataxada isku soo dardara sida horey loogu adkeeyey maamul goboleedyada dalka odayaasha soo xulaya musharaxiinta iyo baarlamaanada maamul goboleedyada dalka ee dooranaya xildhibaanada cusub ee federaalka ahi waxaa la doonayey in la dhowro qondada haweenka oo ah soddon boqolkiiba waxaana jirtay in qilidhaan aad u xoog badani ay ka imaanaysay haweenka oo iyagu ku doodayey in sidii la doonayey aan loo marin ballantaasi waxaana jirtay in xubnaha aqalka sare ee sanadka ee jubbaland oo dhan ilaa iyo sideed mudane keliya hal dumar ay ka soo muuqatay taasi oo ah faadumo xasan aadan walow xubnaha aqalka hoose ee dumarku ay heleen ilaa iyo toban mudane haddana sida saxda ah miyay u dhowreen jubbaland qoondadii muranka uu ka dhashay ee haweenka haweenkuse iminka ma ku qanacsan yihiin tirada ay heleen waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey xildhibaanad marin aweys jaamac runtii jubbaland jubbaland effort badan ayay gelisay runtii waa ilaah ka soke waan uga mahad celinaynaa dadaalka faraha badan ay sameeyeen waxaana rajaynaynaa waqtiyada soo socdana inay arrintaa runtii ka shaqeeyaan maanta waxaan dhihi karaa in stateka keliya ama regional stateka keliya oo runtii ku kuwaad adkaa in arrintaas la fuliyo oo gabdhaha doorkoodii la muujiyo inay jubbaland ahaayeen marka waan rajaynaya insha allah stateyada kalena inay ku daydaan oo runtii doorkaas ay muujiyaan si kastaba maamul goboleedka jubbaland ayaa noqday maamulkii ugu horeeyey ee isagu soo dhammaystira labada aqal tirada laga doonaya oo ah saddexiyo afartan mudane oo aqalka hoose iyo sidoo kale sideed xubnood oo u matalaya aqalka sare ee sanadka waxaana la dhowrayaa maamulada kale ee dalka oo iyaguna ku guda jira doorashada aqalka hoose ee baarlamanka cusub ee soomaaliya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali